ururka haweenka suxufiyiinta soomaaliyeed ee somaali women journalist organisation oo kaashanaya hay-adda unesco ayaa maanta magaalada dhuusmareeb tobabar saddex maalin soconaya ugu soo xiray suxufiyiin gaaraya saddex iyo labaatan weriye tobabarka ayaa xoogga lagu saarayay sare u qaadista jinsiga iyo ka hortagga xadgudubyada ka dhaca goobaha shaqada ee warbaahinta hodan xuseen maxamed oo kamid ahayd macalimiinta tobabarka bixinaya ayaa ka hadashay waxyaabaha tobabarka loogo lahaa iyo sidoo kale ujeedadii laga lahaa ay qabanaysay hay-adda s w g o kaasioo ku saabsanaa sinaanta ee u dhexaysa rag iyo dumarka dhanka shaqada marka la joogo tobabarka waxaa loogu talagalay tobabar yaroo gaaban oo muddo saddex beri ah soconayay gobollo kalena waan kasoo qabanay kanna maanta ayuu noo soo xirmay waxaa jira gobollo kaleoo ayaguna tegi doono rajaynayaa warbaahintu ama shaqaalaha warbaahintu inay si fiican uga faa'iidaysteen cilmiga ay xaan ka qaateenna inay bulshada dib uga celiyaan
dhanka kale madaxa tababarada wasaaradda warfaafinta duurgoboleedka galmudug xasan cabdiraxmaan oo tobabarka soo xira ayaa ka qaybgalayaasha kula dardaarmay ilaalinta jinsiga ah goobaha shaqada
runtii tobabarkan waa tobabar aan isleeyahay boqolkiiba boqol aad ayaa loogu baahnaa waana arrin in badan soo laalaabato marka la eego shaqada meediyaha oo dhinaca sinaanta shaqada in badana maalmihii dambe xooga isjijiid badan uu ka jiray laga yaabo saxafiyiintuna dhanka magaalada marka aan joogno ama galmudugba inay aada u badanayeen gabdhaha doorka dhinaca meediyaha ku leh ama hanaanka maamulka shaqada wax badan ka qabanayo oo sida hore aysan ahayn oo hadda qaarkoodba laga helayo gabdha tafaabtirayaala iyo kuwa madax ka ah meediyaha waa wax wanaagsan oo runtii dadaaladii in muddahay soo socda ayay mirdhalkeedu qayb ka tahay ururada dadaalka badan ku bixinaya sida ururkiinoo kalena waa wax wanaagsan waxaan leeyahay halkaa inaad kasii wadaan idinkuna tababarada laidin siinaayo oo kanuu qaybta ka yahay oo haddaba aan joogno waxaa la rabaa inaad si wanaagsan kaga faa'iidaysataan oo cilmigii aada barateen ee si weyn idinkaga muuqato gabdhuhuna dee dabcan waxaan maleynahay markaan maamulkooda iyo nidaamkooda wax badan ayay ka barteen inaan la dhici doonin aan u maleynahay xaqa ay leeyihiin ama xuquuqda ay leeyihiin maalmihii dambena ka wasaarad ahaan marka la eegan anaga waxaad moodaa in in badan aan awood siino gabdhaha iyo si siman weliba dhinaca shaqada door fiicanna ay ku lahayn dhinaca marka la eego waana baraarug fiican waktigan doorka saxaafadda dhinac kastaba ahaatee waxaana la rabaa idinku fursadahaasi weyn inaan la dayicin marka runtii tiimka aada ayaa u bogaadinaya tobabarkan oo inoo xiriy tobabarkan ayaa ujeedadiisu tahay sidii sare lagu qaadi lahaa ilaalinta jinsiga iyo sinaanta goobaha shaqada ee warbaahinta